dadka bogtaale ee ku nool duleedka magaalada baydhaba iyo ee haanominatay iyo waxaa sidan yoo ka samaysiina baaca iyo marooyin layska hirhiri walina iyo dhibooyinka qabana xiliyada shalga diseen kuleelka daran iyo qabowga jara iyo markaasi iyo roobka oo isna mararka qaarsho minatee ku baabi'iyowa si dadka bogtaale lansiya guryo ka samaysana shiid iyo bulkeeta siyo markaasi caqabadaha adag iyo lagu lumayan meelalanku saar iyo waliba hay-adaha n r c iyo u n habitat iyo hada dhisayana ilaa iyo lama boqol oo gure haanasi oo hadda heer gebageba marahaya walina lanka talgalay dadkii sida eedka iyo ansaamayti abaarayaha ka nagday dalko hadda ku noolayn meelaseeya hana kumiday dadka bogtaale ee ku nool duleedka magaalada baydhaba gaar ahaan haan hadda lan dhisa ayaa manateedoon ka samaysanaha shiidka iyo waliba iyo hadhowayna in hadda markaasi yaallo kubiya xaaladooyo adag iyo haystii walina iyo rajo kumuujana hoo minateena laku wareejiyay caqabad badan iyo lakulama jira meelo ku baxa doonta maha ku barakay wadanka diisoor haddii adar baraka ana tawnka haamka tawakaltu ana waa eed iyo eed alla aan kama hadsanta hay-adda oo gargaarkan niin samayti kowti buusha ka jarni buushka haddii ad aragdo awlaadan hamiinga ligri daadka noo galay koraha niin ku gubaay geeka maasha allah guri dhagax ana niin dhisahay eed iyo eed allah hay-addii gargaarkan niin samayti aan kama hadsanta eeda waana ka taagaraana maasha allah eed haddii ad ar nololaa nolol aan isku bedelo doonoo taawiye buusha teeri ha kuban waan eed aan ka rooysada doognoo taawiye bismillaahi raxmaan raxiim magacay faadan isaaq ibraahim alaree mayku kooyay gede buur dhuumiilaraw eed iyo eedaang mahasanta hay-adda oo guryahaniin dhisti eeda dhibaataniin hayti buusha ka jarni roob rooba kooy guryahan hidayadahayen alxamdulilah bulkeetinin dhisi eed iyo eeda hay-adanka mahad nagaana mahad wiin ayan ku hayna alxamdulilah buushkiibo hadaan ninka qubaane buusha hadina roobka ooba hamaadunan weelwelaana alxamdulilah mahad wiin aan ka hayna alxamdulilah hay-adda
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waliba ku nool ah ilaa iyo dhowr boqol oo kun oo qoysas barakacayaa leh aanasi oo siyaabo shalgadisan iyo hankunbogtaaleen deegaanadii waliba jartee qoysas hadda dib unagidi islamarkaana iyo ku faa'iidaysadayaan xilli roobaadka deerta balse waliba jaray qoysas badan iyo ninsaamaxna in deegaanadii dib unka nagadaana